xaalad ammaan daro oo sii baahaysa ayaa laga soo sheegayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo soddon kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana degmadaasi toddobaadkan siyaabo kala duwan dil loogu geystay ku dhowaad toban ruux oo ugu dambeeyey nabadoon halkaasi caanka ahaa dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dhallinyaro baastoolado ku hubaysan ay dilal habeen iyo maalin ay ka geystaan gudaha degmada laguma guulaysto in lasoo qabto dadka dilalka geysta sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in cabsi la-aan ay magaalada u dhex marayaan rag baastoolado iyo hub kale iyagu ku hubaysan kuwaasoo aan ka tirsanayn ciidamada dowladda soomaaliya halkaasi ku sugan dilkii ugu dambeeyey ee ka dhaca degmada waxaa xaafadda goday ee degmadaasi habeen ka hor loogu geystay allah u naxariistee nabadoon xayeesi mursal oo ka mid ahaa nabadoonnada ugu caansan degmada afgooye iyo gobolka shabeellaha hoose kana mid ahaa odayaashii soo xulay golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ciidamo isugu jira booliis daraawiish iyo militari ayaa afar bar kontarool waxay ku leeyihiin gudaha iyo daafaha degmada afgooye laakiin nasiib darada jirta ayaa ah barahani kontarool qaarkood inaysan muhiim u arkin sugidda ammaanka degmada afgooye ayna kaga muhiimsan tahay qaadista lacagaha laga qaado dadka iyo gaadiidka ee canshuurta ah waxaa kale oo jira in baro kontarool oo muhiim u ahaa ammaanka magaalada in ciidamada dowladdu ay ka soo gureen kuwa oo ku yaala duleedka degmadaasi sidoo kale nasiib darada jirta ayaa ah ciidamada ku sugan degmada afgooye ee gobolkaasi shabeellaha oo gaaraya ilaa boqolaalo askari ma dhaafaan saldhigyada ay degan yihiin haddii uu dil dhacana dhig jalaq uma siiyaan waana mid ka mid ah dhibaatooyinka yaala degmada siday xaqiijiyeen dadka deegaanka warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada afgooye maxamed nuur gaabow ayaa xaqiijiyey in maalmihii lasoo dhaafay ay degmadu martigelisay dilal ay fuliyeen dhallinyaro baastoolada ku hubaysan isagoona qilay inuu aada u liito ammaanka degmadaasi afgooye
mudana waa runtaada kolley labadan beri dhacdooyin isseexiga ayaa dhacay tan ugu dambaysa nabadoon caan ahoo degmada aada loogu yaqaano nabadoon xigeysi ayaa ku geeriyooday oo qolooyin hubaysan ay ku dileen marka waxaan isleeyahay kolley amnigii inuu liito oo ciidamadii degmada afgooya ku sugan dhan walba ha ahaadaan dhaqdhaqaaqoodii ama howlgalladoodii inay aada u liidato ayay taas ku tusaysaa marka waxaan isleeyahay kolley jimcihii aan soo dhaafnay sidaas oo kale dhacdooyinaa dhacay oo degmada bartamaheedii suuqa hiliwaaley lagu dilay ilaa ay saddex qofood oo askari ah dad kaloo shacabeen ay waxyeel kusoo gaartay qaarkoodna ay ku geeriyoodeen marka waxaan isleenahay kolley amniga waa liitaa aada iyo aada ayuu gaab ugu jiraa amniga marka waxaan isleenahay arrintaas kolley maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba in ay usoo jeestaan oo il gaar ah ay u yeeshaan xaaladda degmada hadda ay ku sugan tahay iyo amni ahaanba marka magaalada amnigeeda waa liitaa waa adiga bercentage aad u liito aan ku tilmaami karnaa amniga degmada hadda ay ku sugan tahay ma jiro xitaa hal ruux oo loo soo qabtay fal dil uu geystay waxaana aad u yar wada shaqaynta shacabka iyo ciidanka shacabka degmada ayaana intooda badan iyagu aad uga baqaya oo muujinaya inaysan wax kalsooniya ku qabin ciidamada ammaanka maadaama ay noqdeen kuwo xaruumahoodii uun isku kooba oo markii uu falku dhaco saacado fara badan kadib qabqabasho kula dhaqaaqa dhallinyarada xaafadahaasi su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sababta wax looga qaban waayey dilalka dhacaya iyo waxaa hoos u dhigay ammaanka degmada afgooye maadaama ay halkaasi ku sugan yihiin ciidamo ku filan oo military iyo bliis isugu jira waa kan guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo isagu qiray inay jirto wada shaqayn la-aan maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka ee halkaasi ku sugan ciidanka magaalada afgooye joogo ciidan xoogan waaye tira ahaan aad buu u badan yahay marka loo fiiriyo magaalooyinka kale boqolaal bay gaarayaan qiyaasta maaragta loo sameeya magaalada afgooye laakiinse waxaa haysta waxay tahay qorsho la-aan haddii maamul ahaan markay shirarku jiraan la soo jeediyo la yidhaha war ciidankan meeshaan ma anfaceyso ciidankan barahooda ha laga dhigo labada jid ee kasoo gala midna maaragtay awdhigila kasoo gala ka imaada oo maaragtay dhankan iyo maaragtay buulfooli kasoo gala ha la xoojiyo bar xooganoo saraakiil joogan ha laga dhigo kan kale oo maaragtay cumar beere oo maaragtay wadada oo ay uli la yidhaahdo ka imaatana in maaragtay la sameeyo in maaragtay ayadana maaragtay ciidan xogla la dhigo saraakiilba maaragtay meesha fariistaan war bedelkeeda halkaas tagoo howlgala saraakiisha markaad raadid saraakiisha waa ku xanaaqahay nin waxay ku qaadanayaanba oo maaragtay oo naar ku shubay ku qaadanayan ciidamada soomaaliya shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha dalka ku sugan ayaa iyagu inta badan ka gaabiya isticmaalka waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye saraakiisha dhanka ammaanka ayaa sheegaya in hal kilomitir muqdisho aan looga bixi karin dhanka afgooye halkaasoo inta badan qaraxyo waddada dhinaceeda lagu aasay lagula eegto gawaari la bartilmaameedsaday kii ugu dambeeyey ayaa haleelay gaari ay saarnaayeen injineero isugu jira soomaali iyo ajaaniib qaraxaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ciidamada militariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay gacan ku-haynta degmada afgooye ee gobolka shabcela hoose bartamihii bishii maaj sannadii laba kun iyo labayo tobankii toddoba sano kadib maamulka degmada waxay qireen in dowladda iyo al-shabaab ay u siman yihiin awoodda degmada afgooye oo konton boqolkiiba ay ka jirto amni xumo ciidamo boliis ahoo hadda saldhig habaysan oo ciidan boliis ahoo tagaysan joogo oo dhacdadii dhacdaba ka dababaxaya kolley uma jeedno fifty fifty aan dhigi karaa aniga amniga degmada hadda laakiin bustooladleyda ama magaalada gudaheeda wax dhaqdhaqaaq ahoo amni ahoo lagu dhaqdhaqaaqo ama la controle ma jiro laakiin difaaca shabaab weerar ah waa la iska difaacaa laakiin magaalada gudaheeda wax qabadka oo baaritaankooda ama ka dabatagooda aada u liitaa suuqihii waan tagnaayo waxaan ku tagnaa ciidamo fara badan inaan wadano oo aan oo aan ishabayno oo aan ciidamo kala duwan wadano saasaan ku tagnaa laakiin ciidan hadda oo meel hadda oo aan isleeyahay gudoomiya kaligiis ku lugeyn kara ama maamul kaligiis ku lugeyn kara askarta dhacdooyinka inta askar lagu dilay kuwa suuqa qudaarta lagu dilay kuwa hadda ugu dambeeyey oo jimcihii aan soo dhaafnay suuqa hilwaaley lagu dilay intaduba askaray ahaayeen hubaysan marka waxaan isleeyahay haddii ciidamo tayaysan aada wadatid moogi waxawaaye suuqa ha aadan ciidan fiican wadaa lisdhacaad laakiin taliyaha qaybta gobolka shabeellaha hoose cabdi ibraahim shaamow ayaa beeniyey in al-shabaab ay qayb ahaan iyagu maamulaan degmada afgooye isagoona qiray inay weeraro halkaasi ka fuliyaan oo keliya maya waa taas wax ka jira sal iyo raad mad allah maraa dalkaas waxa wey ina fifty fifty meel lagu yahay afgooye waxa weeye ciidamadaa jooga waxaa jooga maamulkiiya ka shaqeeya maxaa yahday maxkamadihiyaa jooga maamulkiiya ka shaqeeya inay noo sheegaan aan macsanayna noo yimaadaan nala hasaabtamaan ayaga haqula ay noo sheegaan haddaa aan jiifna inaa ka kaxa yidhahdaan haddii halkaas waa ka wanaagsan tihiin halkaana macnaha xoogaa aad ka liigaysaan halkaana maxaa yahday macnaha alla waxay halistoosii waa ogolnahay waxay wanaag ahna in la sheegona waa ogolnahay in maxaa yahday maalin kasta weerar baa dhaca meesha askaraa dhimato saraakiil baa dhimato dhaawacanto intaasna inay naloo maxaa yahday moraalka maxaa yahday ciidan ciidanka in maxaa moraalka loo dhisina waxa wey anaga anaga xaq u leh inna nala xisaabtamaana xaq u leeyihin marka hadda yaan la sheegina dhacdada kaliya maxaa yahday intaasoo maalmood oo isdaba joog ah ayaa waxaan dhaceen ciidamada waa saahdaan waa jiifaan kaliya meediya meesha la dheelayo maalin badan badan badan ay al-shabaab soo weeraraya oo ciidan dhimanayo saraakiil dhimanayso oo al-shabaab la jibinayna waa jiraan annagana maalintaas oo kale hambalye ama moraal dhisma hayno hadda tan waxaan u qaadinaynaa inaa ciidankana mahay hoogaa moraalka dhimanayo shabaabna moraalka macnaa loo dhisaya aan u qaadinaynaa waxaan codsanaynaa in mahayde gumdoomiyuhu ku-xigeenku kormeer afgooyi yimaado siday ciidamada u kala degan yihiin difaacyada hadday jiraan haddii gudaha kaliya la degan yahay haddii daafaha magaalada iyo gudahaba la wada degan yahay intaas oo kormeerana waa codsanayna taliyaha ayaa sheegay in dilalka ka dhaca afgooye ay qayb ka yihiin dilalka meel walba oo dalka ka dhaca laakiin ciidankoodu aysan dadaal yaraysan siduu yidhi
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.